بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم safarkaas runtii waa safar aada iyo aada muhiim u ah wax badanna wuu soo kordhinayaa maxaa yeelay madaxweynuhu wuxuu soo arkayaa xaaladda dadka meesha isugu tegay oo dad fara badani ay ku urureen degaanka oo degaan aada u ballaaran oo degaan aada u baahsana dad fara badanina isugu yimaadeen oo soomaaliya marka inuu xaaladii soo arko oo maxaan kule u qareemo madaxweynuhu oo adduun weynaha iyo guda iyo dibadba uu la hadlo way faa'iideyneysaa mideeda kale dee gargaarkii iyo raashinkii madaxweynuhu uu meesha geeyey laftigeeda ummadda dee waxtar buu u noqonayaa marka safarkaas waxaan isleeyahay waa safar aada iyo aada muhiim u ahaa
idinku waxaad tihiin guddi ahaan guddiga adigu aad guddoomiyaha ka tahay guddiga keliya ee sharciyan puntland ugu qaabilsan hawsha gurmadka ayna tahay in lagu hagaajiyo wixii tabarrucaad ah marka ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay hadday noqoto dhanka gurmadka hadday noqoto dhanka waxqaybinta hadday noqoto dhanka tabarrucaadka idin soo gaaray
haddaan runtii guddiga iyaga ku noqdo sanadkii hore abaartii ahayd ayaa guddigan maxaan kule uu hawlgalay sanadkii hore runtii si mugle baan uga shaqaynay abaarta intii tabartaya ah hawshii aanu haynay hanti baa nooga hartay meel baanu dhignay markii abaartu sanadkan timid iyadii baanu hawsha ku bilownay kabacdina waxaanu la hadalnay dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah gudo iyo dibadba haba ugu sii nacsi bateen kuwa gudaha jooga ilaa inta abaartaasu jirtay koob iyo tobankii novembar ilaa iyo hadda shaqadaas waa wadnay marna waxbaan qaybinaynay marna waxbaan ururinaynay waxaan marnay goboladan hadda puntland la yidhaahdo oo dhan yani hadday tahay mudug oo ciid iyo cadduun ah xataa ilaa reserve area ayaanu runtii u gudbinay biyaha waxaanu marnay sanaag iyo haylaan oo labada gobol oo lakala jaray ah waxaanu marnay gobolka sool oo maxaan ku leeya gobolka cayn buuhoodle waxaanu marnay gobolka karkaar iyo iyo maxaan ku leeyahay iyo iyo bari iyo nugaal intaasba biyaan ka qaybinay wejigii hore oo runtii intii aanu roobku di'in intii ka horreysay laba kun iyo boqol iyo shan iyo afartan booyadood oo biyaana waa qaybinay runtii raashin lixaadlo ilaa afar kun oo qoys gaarayana waanu qaybinay oo waxna iskuullada laga ururiyey waxna ay bixisay jamciyad la yidhaahdo alcawn almubaashir oo halkan timid oo runtii ay nagala shaqaysa iyadana jamciyadda tadaamun waxa weeye shaqadaas runtii mugga leh ayaanu aada iyo aad u wadnay markii haddeer indian oceanka ama badweynta hindiya dhinaca ujeeda roobku ka da-ay oo dadku u guurayna waxaanu xil gaara iska sii saaray meelaha abaarta hadda ugu daran oo ay ugu mudnayd gobolka mudug oo cadduun iyo ciid aanu mar labaad ku noqonay oo hadda cadduunka aan kasoo qaybinay saddex boqol oo booyadood oo biyo ah oo cadduunka oo laftigiisana cadduun iyo sanaag kala noqonaya iyo gobolka maxaan ku leeyahay dhinacan ciid oo aanu boqol iyo konton booyadood kasoo qaybinay guud ahaan tabarrucaadka idin soo gaaray marka la isu geeyo tiradiisa ma haysaan
runtii hadda numberkii oo haddii aan points kuugu sheego ma hayo laakiin waa lacag adigu half million wax yar ka badan lacag half million wax yar ka badan bay ahayd welina dee shaqadii baan ku wadnaa oo lacagtii nagama dhammaano waa wadnaa shaqada kabacdii waxaanu samaynay markaanu intaas soo qaybinay ayaa haddana meelo kamida maxaan ku leeyahay nugaal oo dhinaca soolka xigta ayaanu waxaanu iyagana u dirnay shan iyo toban booyadood oo biyo ah caday gabagabo oo tuulo kamid a ciidka oo markii dhaweydan la tegin baan iyadana biyo u dirnay waxaanu sidoo kale laamiga biyo u dirnay dhinaca gobolka sool meesha la yidhaahdo godqaboobe iyo meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahy garac lugudhal iyo meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay fallayryaale iyagana soddon booydood oo biyo abaan geynay yacni shaqada sidaasaan rusruntii si tabantaaliya ugu wadnaa hadda kolley safarka madaxweynuhu markuu soo dhamaada insha allahu tacaala waxaa noo qorshaysan dhulkaa la isugu tegay inaanu runtii tagno oo dadku waxay aada iyo aada uga sheeganayaan haraad xooluhu biyo ma cabayaan halkaas laakiin dadka ooman inaanu dadka waraabino sidoo kale tuulooyinkii laga guuray oo dadkii xaasaskii carruurta ku harsan yihiin inaanu u toog hayno iyagana aanu insha allahu tacaala waraabino shaqooyinka aan qabanay intaa waxaa kamid ahaa inaanu runtii annagoo kaalmaysanayna maxaan ku leeyahay dawladda aan keenay ilaa sagaal maxaan ku leeyahay hay-adood ama wakaaladood oo wararka faafiya oo aljazeera ay ka mid tahay oo anadol ka mid tahay a f b ka mid tahay a b ka mid tahay reuters ka mid tahay alcarabiya ka mid tahay almayaadiin ka mid tahay inaanu u gudbinay adduunka inay arkaan waxa ka dhacaya meeshan iyo abaartu siday tahay runtii waxay ahayd shaqo aada iyo aada u fiican waana la rajaynayaa miraheedii oo haddaba wiiganba waxaan rajaynaynaa inay dad fara badan yimaadaan gobolladan si ay u arkaan abaarta ama ay usoo ajiibaan dhibaatada meesha ka jirta shaqadiina runtii sidii baana u wadnaa oo kaba aanaan fariisan waana wadaynaa insha allahu tacaala ilaa roobka uu ka do-o
guddigan marka la isu geeyo si guud madaxweyne ku-xigeenka puntland uu guddoomiyaha u yahay adiguna aada guddoomiyaha u tahay qeybta sida tooska hawsha u maamulaysa ee culimada ah oo si guud markaas puntland ugu xilsaaran howlaha gurmadka abaaraha ma cid kale oo oo sharciyan puntland qaabilsan baa jirta inay iyaguna tabarrucaad ururiyaan
wallahi niyo kollay dadku dee soomaalidu waxa weeye dadku horta ciddii u dadaalaysa wax u qabanaysa waa u baahan yihiin laakiin waxa weeye anagu runtii guddigaas xilligaas samaysnay baanu ahayn shaqadaana sidaasaanu kusoo wadnay waxaana weeye runtii dadku khayr allaha siiyo aada iyo aad bay noogu hiiliyeen waxaana dhihi karnaa haddaan la is inkiraynin shaqada ugu mugga weyn ee gobolladan ka dhacday ee guddiga ayaa qabtay insha allahu tacaalana wuu wadayaa guddigu waxaa jira oo aan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto oo maalmahan aada usoo batay oo dadka wareeriyey niman waagii hore isbitaalada iyo ku qaraaban jiray oo hadda ku qaraabta oo dadka wareerinaya guddigii abaarahaanu nahay masalan hadda niman baa dadka wacaya wasiiray waceen dad ganacsataa bay waceen waxay odhanayaan sheekh fu'aadiya baa nala fadhiya guddigii baan waxu ururinaynaa konton dollar soo dir boqol dollar soo dir marka arrintaa iyada waxaan leenahay dadkaas waa dad maxaan ku leeyahay aan ahayn dad maxaan ku leeyahay iska tuuga ah oo ku qaraabanaya marka dadka iyaga waxaan leeyahay laga digtoona annagu cidna taleefon gaar uguma dirno markaan cambayn qaadayno fundraising oo idaacadaha laga maqlayaan qabanaa laakiin nina intaan taleefon u dirno ma niraahno halkaasaan fadhinayo konton dollar soo dir iyo soddon dollar noo soo dir cidna ma niraahno qofkii saa lagu yidhaahdana waxaa la rabaa in la digtoonaado isla markaa waxaa la rabaa dadka wax qabanaya in si ay dartiisa iyo lilahi inay dadka runtii wax loogu qabto marka runtii guddigan gurmadka abaaraha oo anigu hadda aan yani howlwadeenka ama maxaan kulayaa ka ahay guddoomiyaha runtii shaqo fara badan bay baseen dadkuna waa yaqaanaan culimadii dalka weeye waxaan codsanaynaa iyo dibadda insha allahu tacaala in gurmadka la wado oo dadkeena aan laga fariisan qofkii kale oo waxtaroo ummadda wax u qabanana anagu waa soo dhaweynayna wax dhibaata uma aragno laakiin waxaan leenahay dadka noocaaso ayaamahan soo batay oo qaarkood ah xitaa sharikadaha taleefanada ku dacno taleefanadii laga xidhay dadka lugada waa la iska ilaalina cid aniga ila fadhida ama cid aniga ii qareenta ama cid lacag ii ururisa ma jirto arrinta iyada waa inay dadka ogaadaan marka wax ka digtoonaadaan guddiga abaaruhu accownnu leeyahay magacooda ugu qoran maxaan ku leeyahay accownno bangiyadu leeyahay kuwo taleefanada ah oo sahalkaidaankaaguleeyahay sheekh fuad ugu dambeyn maxaad ku gebagabaynaysaa adoo marka u dambaysana xusaya nambarada akoonada lacagaha tabarucaadka lagu shubayo waxaan kusoo gebagabaynayaa waxaan marka u horeysa ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa ilaahay raxmad waasica oo aan aasa lahayn oo aan ku qabowno inuu ilaahay ina siiyo aadanaha waxa uu qaban karaa aada iyo aad bay u yar yihiin aada iyo aad bay runtii u yaryihiin sababtoo ah ilaahay subxaana watacaala hal daruur oo uu shubo hadda daruurkaa ku dahday dhulka indian oceanka ujeeda waad arkaysaa soomaali oo dhan bay anfacday yani waxa weye gobolada waqooyi galbeed ama somaliland baa laga yimid puntland oo dhan baa laga tegey koonfurta soomaaliya laga yimid yacni waxa weeye dadkii ayaa roobkaasu isu keenay oo ku walaaloobay oo maaragta uu deeqay laakiin aadana booyado dhaaninaya runtii wuxuu qaban karaa aada iyo aad buu u yaryahay ilahay waxaan ka baryaynaa raxmad waasac inuu nasiya abaartana naga qaado ummaddana waxaan ugu baaqayaa ilahay inay u toobad keenaan iswalaalaystaan isu turaan wax istaraan markay isu naxariistaan dadku ayaa alla unaxariisanaya subxaanahu watacaala waxa weeye accownada insha allahu tacaala dadku dee way wada garanayaan masalan hadda accountka sahalka oo kale markaan sheego waa afartan iyo saddex toddobaatan iyo afartan iyo afar toddobaatan iyo toddobo afartan iyo saddex afartan iyo afar toddobaatan iyo toddobo numberka isagana lacagaha lagu soo shubi karo waxa weeye waa lix oo furaha ah boqol kow iyo toban laba boqol labaatan iyo laba yani saddex halaad saddex labaad lix baa furaha ah boqol kow iyo toban laba boqol labaatan iyo labo marka waxa weeye waa akawnadaasaa lagu shubi karaa lacagta insha allahu tacala dadkuna way yaqaanaan waana sii iclaamin doonaa waana sheegi doonaa haddii alla idmo marka runtii waxaa leeyahay hawlkana daale weli waa hogadii hawshana waxay u baahan tahay in gacmaha laysu qabto laysu qabsado in si dadnimo le loogu istaago in dhexda loo xirto inta ilaahay roob noo shubayana dadkeenu ayna gargaarka la daba joogno ummadana waxaan ka codsanayaa sidii awalba guddiga aad u taakulayn jirteen u taakuleeya guddigu meelo lacag kuma haysto waxa idinku aada bixisaan buu dadka u gudbiyaa waxa weeye waa gudbiye khayr weeye wasiiqu khayr weeye marka khayrka idinku aada bixiseen baa dadka la gaarsiinayaa annagana waxa ilaahay nagu ogaya inaanu si cadaalada dadka u gaarsiino annagoo four point five ka dhigayn waxa ilaahay nagu ogaya subxana watacala inaan dadka waxooda u beeqaanino oo aanan maaragta maxaan ku leeyahay lagaga cayaarin marka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryanaa subxaana wa tacaala inuu kulligeen ilaahayna guuleeyo